Magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa marba mararka ka dambeeya lagu sii tallaabsanayaa horumaro kala duwan, gaar ahaan dhinacyada kobaca dhaqaalaha iyo amniga. Qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa ka warbixiyay horumarka ay ku tallaabsanayso magaalada Kismaayo.
ka mid ah dhinaca wadooyinka infrastructure-ka oo aad arkaysid laamiyo badan in la sameeyey xaafadii wada laami noqdeen laamigaas laftigiisa wuxuu soo jiitay inuu fursad u noqdo ganacsatada yaryar oo ma- hooyooyinka laamiga geeskiisa wax ku gadaya fursad u noqotay inay ganacsigooda hormaro dad ah, guryo caadiska ah oo degaan ah hadda waxaa loo bedelay bakhaaro iyo iyo meelo dadku ka ganacsan laftigooda oo fursado ganacsi dhallinyarada xataa eh, qayb ka noqonaysa iyo qoysaska Eh, sidoo kale eh, waxaa jira eh, mashaariic waaweyn oo laga hirgeliyey oo ay ka mid tahay mashruuca biyaha yoontoy oo la- marka eh, taariikhda dib loogu noqdo ka mida mashaariicdii ugu waaweynaa ee dagaaladii sokeeye ku burburay kuwii dib loo soo cusboonaysiiyey oo hanaan dowladeed uu soo cusboonaysiiyey waxaana ku mahadsan dowladda jubbaland oo madaxweynaha dowladda jubbaland hogaaminayo ciidanka nidaamkiisa siday wax u kala wadaan iyo amniga iyo siday magaalada u kala degan tahay iyo maanta xasiloonida aan maanta aan ku jirno baan baan maantadan ku faraxsannahay tagaasida ee, run ahaantii waagi hore kumayna badnayn magaalada Ee, waxaa la raaci jiray biyaal balse laakiin hadda tagaasidaa qabsatay Ee, waana horumar qayb ka mid ah bulshada oo maogtahay kusoo biirta waddanka weyn giinjiimka waxaa la dhigtaa saddex gelin subaxii oo dad waaweyn imaadaan duhurkii oo gabdho galaan iyo galabkii sidaa u taqaan tobanka saac ilaa sagaalka saac iyo habeenkii oo hadda aad joogto Een, cawayskan waxaa keenayo waxaan helnaa amni magaaladan ay ka jirto haddeen amni jirin maana ciyaari lahayn maana caweyn lahayn waxaa keenaya ilaah ka sokow waxaan leenahay een, dowladdan jubbaland kheyr laha siiyo iyo wasaaradaheeda agaasimayaasheeda nabad sugidda Een, waxaan dhihi lahay dadkaasa ka shaqeeyey nabadgelyada Een, habeenka halkaan iska imaanaa salaxaan ku cawinnaa iska fadhiisannaa ku nashaadnaa Een, marna kubaddaan dheelnaa marna waxaa waaye halkaasaan iska fadhiisannaa oo dadka wax daawanaya ka mid nahay Een, anigu waxaan ahay dadkan sportiska kismaayo wax badan waa waa u soo joogay Een, ayadoo caqabadeeda ay leedahay iyo ayadoo hadda quruxdeeda badan tahay Een, waxaan soo marnay ayadoo caqabad leh maantana waxaan joognaa ayadoo qurux badan oo salaxyo la dheelaayo garoomo yaryar lagu dheelaa haddii keen weyn la gaaro oo laga galabkii la dheelo habeenkii waxaan ku nasannaa garooyadan yarar oo salaxyadan ku nasannaa marka waxaan leenahay nashaadaan ku jirnaa oo qurux badan amni baan ku jirnaa Bulshada ku nool magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa wada dadaalo lagu horumarinayo kobaca dhaqaalaha.